asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaan waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaad ah dalsan ee magaalada muqdisho
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo khamiista sagaal labaatanka bisha sagaalaad ee sebteembar laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweynee caawa barnaamijka aan kusoo qaadan doonaan waxaa qayb ka noqon doonaa ra-isul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa sheegay in dowladda ay ku jirto dagaal loona baahan yahay in markaasi laga fogaado dadka markaasi taageera al-shabaab ama markaasi baraha bulshada ku taageeraya waxa uu sheegay in tallaabo laga qaadi doono oo u digay waad maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha gobolka banaadir haduuq magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madale ayaa dhankiisa wuxuu sheegay inaysan jirin qof markaasi ka kareen kara ama wuxuu yidhi in markaasi aysan dhici karin qof aan la aqoon in laga kariyay guryaha xamar ku yaala waad maqli doontaan waxaa kaloo idiin soo gubi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaxiibyaal madaxda dowladda soomaaliya ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay gerida nabadoon cilmi hagar gurre oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan oo maanta lagu dilay dagaalo al-shabaab dadka deegaanka ku dhexmaray deegaanka lagu magacaabo ceel qooxle oo markaasi galgad waa markaa hiiraan ka tirsan wararka ugu dambeeya aad maqli doontaan dagaaladaas iyo khasaaraha kala duwan ee ka dhashay waxaan kaloo idin soo gubi doonaa saaxiibyaal barnaamijkeena caawa qeyb ka noqon doona waa wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda maamulkaasi puntland iyo wasiirkii hore ee wasaaraddaasi maaliyadda ayaa munaasabad ka dhacday xilalka kula kala wareegay hadal uu jeeday xasan sharaab gaal wasiirkii maaliyadda maamulkaas ee xilka laga qaaday ayaad dhegeysan doontaan qodobadaas iyu soo koraya barnaamijkeena qayb ka ah oo sidoo kale golaha wasiirada kulanka ee maanta yeesheen arrimaha kala duwan ay uga hadleen ayaan idiin soo gubi doonaa cabdihaab ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
hagaag saaxiibaal habeen wanaagsan ee hawdan kale barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka sacraadi ah dalsina magaalada muqdisho degeysanaysaan qeybaha ugu horreya barnaamijkeena caawa ayaan gudagelinaa qodobo kala duwan ayaa inoo soo socda horraa barnaamijkan aad kusoo maqasheen waxaase ku bilaabeynaa saaxiibayaal wasaaraha soomaaliya xamis cabdi barre ayaa markaasi dahafuray maanta ololaha qaran ee dowrka dhalinyarada ee dib u xoreynta iyo nabadeynta dalka wasaaraha ayaa markaasi ku dahafuray ololaha qaran ee dowrka dhalinyarada dib u xoreynta iyo nabadeynta munaasabad ay soo qabanqaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo uu xilsaaran jihiinta abaabulka iyo markaasi ka faa'iideysiga awoodda awoodda caaboon ee dhalinyarada soomaaliyeed qorshe ayaa markaas lagu dhiguysa baa layidhi dhalinyaradu inay markaasi hajabina derbiga cabsida dhalinyaradu ha jibiyaan baa layidhi derbiga cabsada maadaama yihiin awooddan oo markaasi aada wanaagsan wasaaraha oo markaasi madashaasi daafurka ka hadlaya ayaa ka hadlay arrimaha ku saabsan xaaladaha guud ee dalka dagaalada markaasi ka socda dalka ee lagula jira al-shabaab waxa uu sheegay wuxuu yidhi kuwa xoolaha u geenaya al-shabaab iyo iyagu ay isku mid yihiin maadaama buu yidhi maalkooda lagu soo iibiyo qarxyada markaasi lagu laayo shacabka soomaliya sidoo kale wuxuu sheegay wasaare xamed cabdi barre in markaasi jihaad ay ku jiraan wuxuu sheegay wuxuu yidhi waxaan ku jirnaa jihaad inaan ku celiya halkaas wasaaraha wuxuu yidhi dagaal jihaad ayaanu ku jirnaa qofkii shabaab baraha bulshada ka taageeraya ee ciidanka eedeynaya iyo qofkii intay markaasi u wacaan lacag u geya iyaga ay markaasi noola mid yihiin tallaabo ayaan ka qaadi doonaa ayuu yidhi ra-isul wasaare xamse cabdi barre mar uu ka hadlayeen arrintaas wuxuu yidhi
gudoomiyaha gobolka iyo dhammaan xubnaha gobolka maamulka banaadir wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xildhibaanada iyo dhammaan guud ahaan dadka soomaaliyeed ee sharafta leh dhallinyarada ah ee wejiyada nuuraya leh halkan fadhiya dhammaantiin waxaan idinku salaamaya maanta qudhaydu khudbad dheer baan ugu soo talagalay laakiin maadaama wakhtigu aada u kooban yahay aniguna dadka aan ku daysanayaa waan soo koobayaa haddii ilaahay dad ka koowaad waxaan rabaa inaan halkan uga hambaliyeeyo hambalyo uga diro mujaahidiinta xoogga dalka soomaaliyeed iyo gulufka shacabka ee dibu xoraynta la ysaga xoraynaya cadowga ee ka socda meelo badan oo dalka ka mid ah inta ku shahiiday si gaaraan ugu hambalyeynaya ilaahayna u aqbalo oo uu nabadoonkeennu ka mid ahaa ahalkii iyo qaraabadii iyo ilmihii uu ka tegayna sabri iimaan allaha ka siiyaan leh runtii waan u hambalyeynayaa maxaa jira waa shahiid waxaan ka bilaabayaa dagaalka aan ku jiro da marka koowaad iyo aana dhaafina waxaan u mahad celinayaa runtii wasiirka iyo dhammaan intii la abaabushay xafladdan ama daahfurkan qiimaha badan runtii ee muddada kooban lagu qabtay ee dadkan dhallinyaradan sharafta leh ee qiimahale la ysugu keenay dagaalkaan ku jirno waa nooc waxaan u baahannahay inaan fahamno dagaalkaan ku jirna nooceewa dagaal dagaal ma ah waxaa la rabaa qofku waa muslim muslimiin baan nahay ilaahay waxna waa inoo xallilay waxna waa inaga xarrimay wixii ilaahay inaga xarrimay inaan ka fogaannaa la raba mid ka mida waxa ilaahay inaga xarrimay waxaa ka mid ah oo waaweyn oo dembiyada waaweyn oo qof muslima bilaa sabab in loo dilo waxaan u baahannahay inaan fahamno dagaal ilaan waxbaan ku dillaaya dagaalkanaan wadno waa noocee halkaas haddaynaan ka soo dhaqaaqin waxbaa inaga qaldamaya dagaalka aan ku jirno ma kii qabiilkaen ku jiri jirayba waa maya ma kii kooxaysiga iyo koox si uun isugu xidhan oo kooxo kalala diriraysaanna waa maya dagaalkaan ku jirno jihaad ma maqli jirteen dagaalkaan ku jirno waa jihaad jihaad fii sabiili illaahi wa inuu saas yahay xaiskama bilaaban fatwaanu doonannay culimmadaan weydiinnay soomaaliyeed ee la yaqaanee sharafta leh waxaa naloo sheegay nimankaas inay khawaarij yihiin khawaarij taariikhdoodana waa taqaanaan cali bni abi taalib bay dileen nabigaana noo sheegay waxay yihiin wuxuuna nagula dardaarmay mar alla markaan aragno inaan la dagaalanno wuxuu noo sheegay kooda dhintaay inuu ahlu naar yahay keenna ku dhintaana inuu ahlu janno yahay sidaa darteed baan ugu hambalyaynayaa nabadoon cilmi iyo intii ku shahiiday oo dhan in ilaahay u aqbalo na waa ugu ducaynayna annaga marka waxaa la rabaa horta inuu dariiqu noo cad yahay jidku noo cad yahay nimankaan la dagaalamayna waa khawaarij dagaalkaan ku jirnaana waa jihaad ilaahay dartiisaan ugu jirnaa horta sidaa darteed dhiiggoodu waa noo xalaal horta taa waa inaan ognahay halkaas markaa ka dhaqaaqna marka askarigeennu waa inuu ogaado waa mujaahid hadduu dhinto jannuu galaaya maxaa jira shahiidka jazaa'igiisu hadday niyaddiisu wanaagsan tahay dhaqankiisu islaam yahay mar hadduu shahiiday khalaas ilaahay waa u aqbalaya waa shahiid taa horta dagaalka noocaan ku jirna waa noocaas waa inaan ogaano dagaal noocaasaan ku jirna mar hadduu jihaad yahay marka jihaadka waxyaabo gaar u ah jira khasaa'ista khasaa'ista jihaadka ka mida waxaa la rabaa nafta iyo maalka in lagu bixiyaa la rabaa waa waajib inaan kulligan ka qayb qaadanno waa waajib inaan nafteenna iyo maalkeenna ku bixinno qofka hara ee soo hara ee aan intaa midna samaynin dembi waaye diinta islaamka marka la joogo dembiinuu noqonayaa laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru uli darar waalmujaahiduuna fii sabiili illah biamwaalihim wa anfusihim fadala allahu almujaahidiina cala alqaacidiina daraja xataa hadduu muslim yahay wa kullan wacada allahu alxusna wafadala allahu almujaahidiina cala alqaacidiina ajran cadiima dadka iska farfadhiya ee aan dagaalka gelin waxaa ka fadli badan oo ka wanaagsan kuwa shuhadada ah ee dagaalka gala ee ama naftooda ku gala ama maalkooda ku gala intaas horta waa dhallinyaradana dagaalka kuwa laga cafiya haddaynan ahayn laysa cala alacmaa xaraj walaa cala alacraji xaraj walaa cala almariidi xaraj haddaysan ahayn waxaa la rabaa dagaalka inaan galno waa maxay ciyaar baan ku gelaynaa iyo banooni baan ku gelaynaa wasiir xilligii banooniga ma aha xilligii qoriga waay waa la qaadanaa dagaalkaa la gelaa dagaalka in la galaan rabaa qori lagu galo taasna waa intaas dagaalkan serious inaan noqonno oo dhab waxa inaga noqdaa la rabaa wax walbana wuxuu yahay haddaan lagu sheegin waxaa waaya bannaankaa la taagnaanaya waxaan rabaa dagaalku aan nabad buu dhalinayaa sideedaba nabad buu dhaliyaa qisaastu muxuu ilaahay ku tilmaamay walakum fi lqisaasi xayaat sow lama dhihin dagaalkan xayaato iyo nabad iyo deganaansho ayuu keenayaa waxaa walaashay zaynab ay noo sheegtay dhallinyaradu inay u baahan yihiin in la shaqaaleeyo nacam dhallinyaradu laba shay ay u baahan yihiin qofka markuu dhallinyaro yahay laba shay buu u baahan yahay mid waa inuu wax barto waxbarashuu raba midna waa inuu shaqaysto oo shaquu rabaa soo labadaa maaha labadaasaa ugu muhiimsan labadaas condition baa ku xidhan condishinka ku xidhan waxaa waaya dalku inuu nabad yahay waay dal aan nabad lahayn shaqo ma leh dal aan nabad lahayn waxbarasho ma leh soo inaan runta isu sheegna maaha si waxbarasho loo helo dalku waa inuu nabad noqdaa si shaqo loo helo dadkeenna dhaqaalaheennu waxaan ognahay boqolkiiba lixdan wuxuu ku tiirsan yahay beeraha webiyaashii oo dhan cadowbaa haysta xaggee beera laga samaynaa xaggee investment lagu samaynaa dhallinyarada xaggee ka shaqaynayaan waxaan u baahannahay inaan dalka xoraysanno saan shaqo u helno saan waxbarasho u helno meesha imtixaankii in loo geeyo la diiday ardayga meesha hooyada buur xakaba maalin horena waan sheegaye ku dhimanaysa cunto in loo geeyo loo diiday miyaa shaqo la geyn karaa oo shaqo laga abuuri karaa wax kastoo la sameeyo oo nabadgelyo aan ahayn oo waddankan la yidhaahdo waa la samaynaya waxay la mid tahay adigoo weel dabada ka duleele biyo ku shubay hal habba lama qaban karo aniga waxaan rabaa runta inaan idiin sheego shaqo lama helayo haddaan dalkala nabadayn dalkan waa inaan nabad ka dhignaa haddaad nabad dalkan noqdo shaqo haddii la waayo qof dhallinyaraha oo capable ah inuu shaqaysta hadduu shaqo waayo mas-uuliyaddeeda anaa geedka laygu soo xira xukuumaddaydu xoolo ma xadayso idinma xadayso laakiin waxay rabtaa inay sixir ma keenayso cirka malaa'ig maaha risqi kama keenayso cirka dalku waa inuu xor noqdaa say shaqo u abuurto maxamed barre suu dhallinyarada shaqo ugu abuuro waa inuu dal nabada helo waayo haddii kale uu idin dhaho shaqaan idin siinaa intay ka keenaa way adkaanaysaa marka horta taas ogaada labada shay aad u baahantihiin labadaba nabad ay ku xidhantahay dalkaan nabad ka dhigno waxaan rabaa intaas markaan ka tago roolka dhallinyarada muxuu noqonaya waan soo koobayaa roolka dhallinyarada aan ka rabna waxaa weeye kow waxaad ogaataan populationkeenna ama dadkeenna tirada waxaa la yidhahdaa mujtamaca soomaaligu waa mujtamac dhallinyaro ah waana potential dhaqaale ahaan waxyaabaha adduunkaan runtii ugu faanna waxaa ka mid ah dadkeennu waa dad dhallinyaro ah bulshooyinku ma helaan dad dhallinyaro ah seventy and abof waa dhallinyara la dhahaa dadkeenna maadaama ay dalkeennu ay dhallinyaro yihiin dee xoogga ku jira waad garanaysaan tiro ahaan populationka intay ka yihiin aaday u badan yihiin waxaa kale dhallinyaradeennu markii aynu independencyga qaadanaynay s l dhallinyaray ahaayeen dalkan xorriyaddiisa dhallinyaraa keentay maantana dibu xorayntiisa waa dibu xorayn dibu xorayntiisa hooyada iyo wiilkeeda dhallinyarada iyo gabadheeda dhallinyarada laga keenaa ayagaana keenaya waxaan rabnaa marka roolkiinu wuxuu noqonayaa rool taakulayna horta dagaalka horeeya xabaddaad qaadanaysaa waa inaan xabadda qaadanno oo safka hore gallo oo aan nimankaa iska celinaa kuwa ku dhimanaya ee jihaadaya ee dagaalamaya dhallinyaro waaye waanan ku faanaynaa wayna idin matalaan wayna matalaan waanan u hambalyaynaynaa ciidamada qalabka sida xoogga dalka soomaaliyeed waxaan rabnaa marka mid taakulaynaa ku jira naf iyo maal inaan ku taakulaynaa la rabaa waxaan rabnaa morali inaan ku taakulaynaa la rabaa waxaan inaan ku takaalamayno brobagandada iyo social media daraa inaad aragto dalkii oo dagaal ku jira oo cadow dagaal kula jira weliba jihaad ah kula jira inaad aragto qof soomaali ah oo ciidankooda wax ka sheegaya oo dagaalka wax ka sheegaya oo ku tilmaamaya ku tilmaamaya in beelo la hubaynayo in asbahayn waa nasiib darro waaye saa darteed social mediahaad wada adeegsataan ciidamadiinna ku taageera kacdoonka shacabka ku taageera taasna waa muhiimad aad u weyn waaye runtii waana qaybta ugu xooga badan waaye qaybtaas miidiyaha iyo brobagandada shabaab yuuna inagaga raynin idinkaa ka fara badan oo ka aqoon badan oo ka micno badan kulligiin waad adeegsataan dhammaantiin hashtaag ka dhigta geesiyada ummadda soomaaliyeed ee difaacaya difaacana dalka runtii shabaab seenu la diriraynaa shabaab saddex meelooday ka dirinaan saddex gruub waayo gruub waa ciidan dagaalama waa inaan kula dirirnaa gruub waa qaybta ideologiska isticmaalsa u qaabilsan ee u fatwooda ee diinta uga dhiga ee beenta u akhriya waayo kuwaasna waa inaan diinta u saxnaa oo aan alxuja bilxuja kaga hortagnaa oo aan diinta caddayna waayo waa laynaga rabaa gruub kalena waa gruubka ugu daran gruub dhaqaalaha bixiya kaan rabo meesha musiibadu ka jirta meeshaas waa dadka soomaaliyeed tataarku beri waxaa jira ay dadka guumaysteen baqhdaad oo ihaanaysteen oy dhihi jireen intay dadka soo shiriyaan sii fadhiista halkan iyo afgooyoo kale sii taagnaada ilaa aan idinkaga soo noqdoon madax idinka gooyo oo sii hogan jireen tii oo kalea nagu dhacday cabsi aan la garanayn galgala mid buurta saaran baa mid xamar weyne jooga intuu la soo hadlo dhihi lacagta ayay keen markaasuu u geyn isu sii qaado jilib oday gaboobay oo siddeetan jir ganacsatadeenna qof aan jilib la geyn kuma jiro jidkaas ayaa baabuur ku maray dhowr habeen baa la dhex ah odayaal ayagoo ah ayay intay xoolo qaadaan bay jilib ugu geeyaan meeshaas fariin baa loo soo faraa text message soo bax jilib imow wuu tegayaa hadday dowladdu u yaadha waxaa laga yaaba inuusan imaanin maxay tahay waxaas waa cabsi iyo fulaynimo waa fulayo kuwaas waxaa kaloo intaa kaga sii dareen fulaynimada waxay ka qayb qaadanayaan dilka dadka muslimiinta ay ka qayb qaataan sidaa darteed qof kasta oo shabaab xoolo u wada ama u taga waa hadaf ka mida dowladda hadaf buu u yahay maxaa jira dowladdu waxay mas-uul ka tahay dhiigga shacabka soomaaliyeed inay ilaaliso dhiig mar hadday timaadana ama diin timaadana eg waxyaabihii ilaahay uu ina faray in la ilaaliyo oo ah kuliyaat alkhamsa la dhihi jiray caqliga diinta ay ugu horrayso nafta muslimka maalka cirdigiisa intaba shabaab cadow bay ku yihiin intaa ninkii cadowgaha ninka xoolo u sii wada dowladda mas-uuliyaddeeda yacni diin ahaan ilaahay uu saaray waxaa ka mid a dadka inay ilaaliso intaa u ilaaliso kuwa xoolaha u geynayaay intaasay weerar ku yihiin ayaga iyo shabaabku waa isku mid isma dhaamaan waxaan ka rabnaa ganacsatada soomaaliyeed inayna cabsanina intay hubka qaataan inay iska celiyaan hub bay haystaan ha iska celiyaan xoolahooda ha iska difaacaan laakiin intaas keen waa sii wadaa waan keenayaa anaa la sii ordaaya meesha la keenaya laga yeeli maayo waa dembiilu noqonayaa qofka waa la xidhayaa sharcigaana la marinayaa marka dadka soomaaliyeed waa inay taas ogaadaan gruubkaa saddexdaa gruub kuwa qoryaha haystee dagaalamaya waa waa lala dagaalamayaa waana u jeedaan in lala dagaalamo o laga adkaaday labadan gruuba kale kuwa maskaxda uga fatwooda beenta u sheega iyo kuwa xoolaha u geeya kuwaas la dagaalankooda idinkaa u xilsaaran culimmada soomaaliyeed wax kasta way caddaysay wax kasta way sheegeen fulinta shacabka soomaaliyeed baa laga rabaa waa inaan fulinno oo aan kuwaas aynaan ka ogolaanin inay dhiiggeenna la daadiyo dhiiggeenna la daadinayo inaysan nagu biilin oyna xoolo nagu siin oyna qaraxyo ku soo gadan xaggee laga keenaa qaraxyada qofka u malaynaya inuusan dembiilo ahayn waa inuu ogaado boqolaalka soomaaliyeed ee lagu laayay qaraxyada maalka lagu soo gaday waa kaagii dembiilaa tahay meeshaad qiyaamo gelin adiga og wixii hadda ka dambeeyana dulqaadkaas waa dhammaaday marka dadku waa inay walaalaha iyagoo sharaf leh waa inaysan xoolahooda aan cadaab ku gadanin dowladdana waajib bay ku tahay dadka inay u ilaaliso naftooda iyo maalkooda iyo diintooda iyo cirdigooda iyo caqligooda inay u ilaaliso cid alla ciddii ku soo duusho intaasna tabari meesh meel kastooy tabari taallo shacabka iyo dowladda soomaaliyeed oo isku duubani way iska celinayaan taasna intaasaan ka dhihi lahaa ugu dambaystii ugu dambays xukuumadda dan qaran dhammaan hay-adaha dowladda waxay u darban yihiin ooy u taagan yihiin oo ay u diyaar garoobeen oo ay u jahaysteen jihaadkaas in laga qayb qaato dadka ugu muhiimsan ee ay garbaha u ah ee lugaha u ah ee xoolaha u ah ee maskaxda u ah waa laba gruub oo bulshada ka mid ah hooyada ama gabadha soomaaliyeed iyo dhallinyarada soomaaliyeed waaye halkan dhallinyaradii baa fadhiba dhallinyaroy mustaqbalkiina wuxuu ku jiraa haddaad rabto inuu mustaqbalkaagu madoobaado oo saan iska sii ahaado dee waad iska fadhin haddii kale dalka aan xoraysanno markaan xoraysanno soomaaliya adduunyadoo dhan baa soo aadaysa barwaaqadii adduunka ka dhacaysa dalkeenuna wuu hormari laysmana weydiinayo waxbarasho iyo shaqo laysma weydiinayo ilaahay idankiis horey ka imaanayaan arrintaas way imaanaysaa way ka go-an tahay xukuumadda waxaan ugu baaqayaa dowlad goboleedyada shacabka soomaaliyeed way dhaqaaqeen xukuumadda dan qaranna way hor soconaysaa waxaan rabnaa ayagana dowlad goboleedyada dhammaantood meel kastoo joogaan inay saa u diyaargaroobaan shacabka ku nool dowlad goboleedyada soomaaliyeedna qaybahooda kala duwanna inay sidaa u diyaargaroobaan dadka soomaaliyeed oo midaysanna waxaan leenahay way inagu daahday intaa ka badan waxaan leenahay maya no more shabaab mar dambe inay usoo dhex noolaadaan waad dhamaantantiin wasalaamu calaykum raxmatullahi
qabiil dhexe ee barnaamijka wariga wararka afar labaatanka saacraad ee dalkani magaalada muqdisho ayaan isla soo gaarnay saaxiibyaal gobolka hiran ayaan aadinahay dagaal khasaare kala duwan geesay uuna ku geriday alla u naxariistay nabadoonkii guud ee mid ka mid ah beelaha dega gobolka hiran ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo ceel qooxle oo gobolka hiran ka tirsan dagaalka al-shabaab wuxuu dhehey dadka deegaanka ee macuusada lagu magacaabo oo markaasi kacdoonka al-shabaab looga soo horjeedana weli ka socda gobolada dalka galgaduud hiiraan meelaha ugu badan dagaalada ay ka socdaan ay yihiin deegaankan qoxole ayaa markaas dhashay in waa berigii hore ee saaka al-shabaab ay weerar ay kusoo qadeen islamarkaana halkaasi khasaare kala duwan uu ka dhashay ciidamada xooga dalka ayaa waxay saraakiil wadaasi waxay sheegeen in al-shabaab halkaasi saraakiil badan iyo al-shabaab badan loogu dilay marka dhankoodana ay sheegteen al-shabaab in ay ayaguna dad badan ay macuusleyda ay dilayna waxaana markaasi al-shabaab ay markaa dagaal ku geeriday ka mid ah nabdoon cilmi hagar gure madaxda dowladda soomaaliya ayaa saawoodo kala duwan ugu tacsiisay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kalente wasaaraha dalka xamse cabdibare ayaa dhankooda ka hadlay oona markaa ka tacsiiyay iyaguna ehelada dhammaan shacabka soomaaliyeed uu ka baxa nabdoonka ugu baryay in naxariista jano uu siiyo waxaanu ku tilmaam inuu haaliyey markaas u istaagay difaacida deegaanadiisa iyo sidoo kalente dadka soomaaliyeed inay markaas ku xoroobaan dagaalka markaasi al-shabaab loogula jiro dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibyaal waxaa maanta xilkasi rasmi oo loo wareegay wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda ee maamulkaasi puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad wuxuuna kala wareegay wasiirkii hore ee wasaaradda maamulkaasi puntland maaliyadda xasan sharaaf gaal kadib munaasabad ka dhacday magaalada garowe ee maamulkaasi puntland xasan sharaaf gaal wasiirkii maaliyadda xilka laga qaaday ayaana ka hadlay munaasabadda xil wareejinta isagoo arrimo badan ka hadlay sababaha isku qabteen madaxweyne siciidani iyo sababaha xilka looga qaaday isagoo markaa sheegay in ay ahayd arrimaha ugu waaweyn arrimaha ku saabsan doorashada uu doonayo madaxweyne deni arrimaha la xiriira muddo kororsi waa kan mar uu xasan sharaaf gaal ka hadlayay munaasabadda xil wareejinta arrimaha ay isku qabteen asiga siciid deni
ninkii saas ahaa iyo madaxweynihii maxaa kalifay in xilka uu wareejiyo waxaan u sheegayaa ummadda reer puntland waxaa kalifay wax qol xukuumadda iyo madaxweynaha iskumaana qaban laakiin waxaa kalifay barnaamij cusub oo madaxweynaha aan isku afgaran weynay waxaan rabaa inaan sheego oo caddeeyo waxaa kalifay in maanta wasaaradda aan wareejiyo waxay tahay madaxweynaha dowladda puntland wuxuu kowdii bilaabay in habkii qof iyo cod dalka laga laga hirgeliyo aad baan usoo dhoweynay waa shaqaynay saddex degmo oo tijaabo ah baynu gallay anigu waxaan ahaa raggii ururka ka ah u aaday degmada ayl anoo hangool wata calaamadihii wata qaylinaya halgamaya way arki jidheen siddeed iyo toban seejo bay ahayd degmada ayl dhanaana maahe toddoba iyo tobanka kale waa tegey anigoo dadka u sheegaya hadafka iyo ujeeddada ururka ka ah u sheegaya oo ku qaylinaya taasi waxay ahayd diilo wanaagsan oo ummadda usoo kordhay waxaa nagu kordhay gurigii dambe oo madaxweynuhu aaday soomaaliya aaday oo aanaan ku wada qanacsanayn inuu odagu halka aado haddii lasoo noqday waxaa yimi in la yidhaahdo labiyo toban degmo oo keliya baa dalka waxaa laga qabanayaa waxaa laga qabanayaa doorasho qof iyo coda labiyo tobankaa degmo xuduudahoodu ma sugna labiyo toban degmo dalka haddii laga soo qaato inta kale oo degmooyinka xuquuqdii ay lahaayeen waa waayayaan labiyo tobankaa degmaa waxaa la rabaa in lagu keeno saddex urur oo dalka markaa la dhaho ururadii buu leeyahay waxaa intaas dheer gobollada sool sanaag iyo cayn oo aynaan garanayn hadda so- sanaag waa garanaynaa sool hal meel oo laga geyn karo laga geyn karo sanduuqyo ama seejo taasi macnaheedu waxay noqonaysaa in waddanka saddex gobolna laga qaban karo doorasho kuwa kalena aan laga qaban karin qaybin gobolladii puntland bay noqonaysaa waxaan leeyahay taariikh baa puntland qormaysa madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland mudane axmed cilmi cismaan guddoomiyaha baarlamaanka dowladda puntland cabdirashiid jibriil cawl iyo xildhibaanada ka yimaada gobolladaas oo lix iyo labaatan xildhibaan ah waxaad tihiin taariikhda iyo isku xidhka iyo midnimada ummadda puntland taarikh baana maanta qormaysaa taariikhda maanta qormaysaa yaysan idinku qormin dadkii kala kaxeeyey puntland oo saddex gobollad yidhi doorashaan ka qabanaynaa da- gobolladii kalena igna horbareeyey qodobkaas taas waaye anigu waxaan u taagnaanayaa haddii ilaahay idmo inta aan noolahay midnimada ummadda puntland hal sanaa ka dhiman dowladda aan la soo shaqeeyey halkaasna waxaa la rabaa shaq- waxay qaban kardho inay qabato maalinta la gaaro xilligii doorashada inay doorasho qabataa la rabaa ma dhacayso labiyo toban degmo oo looga dan leeyahay in loo qabto hadafkeedu yahay in ama lagu helo kororsi ama lagu helo sadbursi lagu helo ma dhacayso inay puntland ka dhacdo intaa markaan dhaho waxaan kelmadii rabaa dha- inaan dhaho rabaa wasiirka arrimaha gudaha cabdi juxa juxa saddex qodob oo uu yidhi baan rabaa inaan soo qaato qodob maalintii uu iscasilay guuleed guddoomiyihii guddiga wuxuu yidhi habkii qof iyo cod oo es- ee puntland wuu saqiray buu yidhi hadduu qofku saqirso lama aaso lama god lama dhigo lama aaso odagu maanta wuxuu yidhi godkiibaa intaan ka soo saaro ay saqiirtay baan maanta anigu waxaan samaynayaa mid cusub waxaan leeyahay qardajeexi aa sheegtay weeye een, wasiir wuxuu kaloo yidhi laba kelmo hadda wuxuu yidhi hadda ka hor oday qawsaar ah iyo koox in laga gudbaa la rabaa odayga qawsaarka uu ku sheegayaa waa isimada iyo nabadoonnada waad ka war haysaan taariikhda puntland waxaa asaasay oo bays u ahaa isimada iyo nabadoonnada waa ka war haysaan dowladdu shaqada ay qabato inta badan iyagaa wada hadda halkan wixii ka dhacay oo een, qabaa'ilkii walaalaha een, ee ka dhacay saxmaygaag hadda nimanka uu fadhiyo lixda octobar isu imaanaya waa nimanka uu ku sheegay qowsaarada waxaan ka raali gelinayaa isimada iyo nabadoomada reer puntland hadalkaa waan ka raali gelinayaa qodobka kale wuxuu yidhi koox looma baahna cabdi faarax siciid juxa wuxuu ka saaray dowladda kooxdii siciid cabdulaahi deni dhistay wuxuuna soo geliyey kooxdii isaga kambaynariska u ahaa markhaati bay tahay maxaa cabdiwahaab maxamed siciid faroole waa labadii nin oo dhinacyada ka taagnaa markuu kambaynka ku jiray marka ma ahayn in laga tegayo eh, kooxo in laga tegayo ee waxay ahayd koox in laga saaro meel kooxna la soo geliyo saasay ahayd odagana intaasaan leeyahay aad iyo aad baa umahadsan tihiin waxaan rabaa inaan kelmadiisa siiyo wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda dowladda puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telekom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormuud hormuud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida aironta vitamin e c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
barnamijka wareegaad degeysanaysaan shirka golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo shir guddoomiyaha wasaaraha dalka xamis cabdi barre ayaa loogu hadlay arrimaha ammaanka iyo sugidda markaasi deegaanada laga saaray ama laga qabsaday al-shabaab gobolada dalka ka socda hiiraan iyo galgaduuda inta badan waxaa warbixin laga dhegeystay wasaaradda amniga iyo sidoo kaleete wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoog dalka taliyaha ciidanka waxayna ka warbixin xaaladii ugu dambeeyay howlgallada halka ay marayaan waxaana sidoo kale kulanka golaha wasiirada markaasi lagu sheegay in muhiim ay tahay in deegaanada markaasi laga saray al-shabaab ay gacanta ku dhigay ciidanka dalka iyo dadka shacabka degin inay helaan adeegyada dowladda maamul iyo markaas kala dambeyn ay helaan ah dhinaca kalena guddoomiyaha gobolka banaadir ah duqa magaalada muqdisho cumar waa markaasi yuusuf xuseen jimcaali iyo yuusuf madaali ayaa deeq raashina gaarsiiyey barakacyaal ku sugnaa degmada kaxda ee gobolka banaadir
na garadsiiyey inaan soo booqanno dadkayna walaalaha ah ee ka soo qaxay saamayn ay ku yeesheen abaarihii ka dhacay gobollada soomaaliya daafahooda kala duwan iyo dhibaatooyinka amni darrada ka soo barakacay dadkaani waa dadkii xoolaha dhaqa jiray waa dadkii beeraha tacba jiray bay u suurageli weysay intiiba amba xoolihiiba ay ka dhammaadeen qaarkoodna aan ognahay inay qaajo ugu dhimanayaan goobihii ay ka yimaadeen ama meele ay hataa yimaadeen ilaahay subxaanahu wa tacaala asigaa ku mahadsan intaa kadib waxaan u mahad celinaynaa dowladda imaaraadka ee runtii ka qayb qaadatay kaalmada loo fidinaayey dadkan soomaaliyeed ee dhibaataysan ayadana waxaan leennahay maadiha ka gaarto dowladda imaaraadka mar kastaba garabkayna ayay ahaa jirtay haddana way noo muujisay runtii markii dadkayna abaaraha ay ku habsadeen dowladii u soo gurmaday ayay qayb ka tahay intaa kadib waxaan u mahad celinaynaa ayadana hay-adda maaraynta ee musiibooyinka oo guddoomiyahoodii mar allaye markii aan barnaamijkii u gudbinnay sidii ugu dhaqsiyaha badneed ku ajiibay kuna aqbalay inuu ka soo jawaabo codsiga aan u dirnay oo ahaa in raashinka uusan baqaarada ku sii juri karin iyadoo dad u dhimanayaan ayadana jawaabtii uu ka bixiyey waa ka hortayna ka muuqato oo laga yaabo caawa qof u dhima laheeda cunno la'aan ay maanta ilaahay uu soo gaarsiiyey asigana waa ku mahadsan yihiin ayaan leenahay hay-addaas intaa kadib guddiga abaaraha ee gobolka banaadir oo guddoomiye basma iyo xogeyaha guud iyo afhayeenka iyo agaasime dhagacadde iyo runtii cid kastoo u gudmata ayadana waxaan leenahay waa mahadsantihiin shaqadaas u taagan sidaasi lamida guddoomiyaha degmada kaxda oo aan degmadiisii joogno oo shacabkan isku soo toosiyey oo asiga mas-uulka ka yahay una soo taagnay ilaa iyo xalay ilaa iyo maanta oo ay soo gaartay mucaawinada ayagana waxaan leennahay way ku mahadsan yihiin intaa kadib waxaan rabaa inaan hortiinna uga mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo isugu geeyay awooddiisii laba arrin oo ugu muhiimsanaay dadka maanta inta haysatana ay qayb ka tahay qaybta ugu horraysana ay tahay dadka abaaraha ay saameeyeen sidii loogu gurmo lahaa oo asigu laftirkiisa uu bilaabay oo dhaqaaqeeda uu bilaabay oon ogsoonnahay iyo la dagaalanka argixisada labadaas arrimood asaguna uu xoogga saaray madaxweynuhu waxaan leennahay madaxweyne doorkaaga waad qaadatay inta dhimanna allah kuu dhammaystir aan leennahay intaa kadib waxaan rabaa in halkan digniin ka diro digniintaasoo aan la wadaagaayo dadka soomaaliyeed ama mas-uuliyiin ha ahaadaano ama dallaalay ha ahaadaano dadkaas masaakiinta ah ee mucaawinada loo qaybinaayo mucaawinadaasi haddii aan suuqa ku aragno waxaa mas-uulka ah goobtii aan ku qaybinno cidda mas-uulka ka ahayd iyo ciddii u dhaxaysay ee mas-uulka noqonayso waxaan rabnaa dadkaasi inay guryahooda tagto inay gacmahooda lagu sallimo inayaan rabna ay ka faa'iidaystaan waa inaan maaragtay meel laxa wixii aysan ku leexannin maanta iyo birri iyo berri dambe iyo intiiba la qaybinaayo iyo intaan howlaha mucaawino qaybinta aan ku jirnaba waxaan rabnaa mucaawinada la qaybiyo inay dadka sida loogu talagelay u gaarto oo meel laxa aysan ku leexannin ayaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo hay-adduna waa ka ballannay annagana guddiyo dadaan dirnay magaalada waa lagu jiraa dadaan u xil saarnay suuqyada wareegaayo calaa kulli xaal arrintaasna waxaan rabnaa in aad looga foojignaado haddii ilaa yidhaahdo taasna waxaan leennahay waxaan rabnaa inay nagu kalsoonaadaan hay-adaha shaqada ku leh oo barnaamijyadan ka shaqaynaayo iyo dowladihii waxaan soo deeqdan bixinayaba inay ku kalsoonaadaan dadkayna ayaan rabnaa waxayna kula kalsoonaa karaan inaan dadka gaarsiinno sidaan ugu talagalno sidaas si la mid ah gobolka banaadir madaxda degmooyinka toddobiyo tobankii siteembar waxaan amar ku bixinnay inay gurmadka ka qayb qaataan degmooyinka qaarkood way bilaabeen waxay aruuriyeen joodariyaal waxay aruuriyeen dhar waxay aruuriyeen bacooyin waxay aruuriyeen lacag waxay aruurinayeen raashin iyadana waxaan rajaynayaa haddii la yidhaahdo ayagana asbuucyada soo socda inaan soo gaarsiinaan rajaynaynaa annagana waxaan rabnaa gurmadka sidaasoo kale inaan uga qayb qaadanno habeennadii haddii ilaa yidhahdaan ku soo guuray doonnaa meelaha barakacayaasha ah annagoo tixgelinayna duruufahooda oo aan la wadaagi doonno culayskay dhibaatada haysato ayaana gaarsiin doonnaa sida loo kala dhib- loo kala dhib- loo kala dhib badan yahay intaa kadib waxaan waanu dirayaa baaq shacabka soomaaliyeed intooda waxaysato ha caawiyaanoo walaalahooda aan waxaysan marka waxaa waaye gacanta waxaysata ka qaad ee gacafka baa- caloosha baahan ku rid ayaan leenahay haddii ilaa yidhaahdo taasna waxaan rabnaa insha allahu walaalaha soomaaliyeed ee waxaysto inay ehelkooda iyo asxaabtooda inay caawiyaan oo aan waxaysan ee qaarkood ay naafada ihiin sida uu ka dhawaajinayey agaasime nagacadd hadda uu ka dhawaajinayey marka waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay guddoomiyaha iyo maamulkiisana allah la garab galo mas-uuliyaddan culus annagana waxaa waaye doorkeyna kuwii qaata allah naga dhigo
qaybihii gabagabada barnaamijka ayaan kusii saqaynay saxbel maamulka gobolka shabeellaha dhexe maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa xalka gaaray dagaallo ka dhacay gobolkaas wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya waryahaga ibraahim axmed mayo
guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe mudane axmed meyre makraan ayaa ku guuleystay in heshiis hordhac nabadeed ah laga gaaray dagaalbeeleedyo dhowaan ka dhacay deegaano hoostega degmooyinka cadale iyo raagaceelle ee bariga gobolka shabeellaha dhexe imaam daahir imaam maxamuud oo horkacayay dubabka dhaqanka ee u istaagay joojinta colaadda xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle maamulka degmooyinka cadale iyo raagaceelle haweenka gobolka shabeellaha dhexe iyo ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe ayaa goobjoog ka ahaa madasha dib u heshiisiinta nabadoon cabdulla shiine iyo nabadoon mukhtaar axmed ayaa sheegay in heshiis afgarad ah laga gaaray colaadii soo kala dhex gashay labadaasi beelood dhowaanna kulan ballaaran la isugu keeni doono bulshada qaybaheeda kala duwan ee labada beelood ee duruurtu dhex martay heshiiskooda waxaa u malaa hal sac iyo wax- hal sac waxaa lamida ku dhamaada hal sac Eh, wax oo mahad ilaahay baxsho waaye qof kasta keeni ma karta wasfada allah keena ilaah ku mahadnaynaa balaa walaalaha way heshiiyeen waxay ku soo heshiiyeen ilaahay waxuu abuura waxaa uu qiima badna bani aadan bani aadamka guryaha inta dhimatatan allah u naxariisto inta dhaawan allah kacsiyo soo naqamaa inta dhimatay Eh, beelahan walaalaha mid kale ma qaadan Eh, dhaawac kale ma gudsan wax dhuma kalama- kalama gudsan waxay ku heshiiyeen isku duceeyaan dadkii baxay ina guryo ay ka baxaan u duceeyaan waxay dhumayna dadka dhumaan u duceeyaan waan isku duceyn labada beel intaan allah bogsiiyo intii dhintana bedelkeeda allah soo celsho intii ka shaqaysana wanaagaasna allah cafiyo eelaha maxamed muuse iyo cabdalle caruune waa isu tageen siduu nabadoonkuba sheegay wixii oo maaragtay waxa meesha yili waxay ahayn dhacdo iyo waxay ka dhaceen wixii ay ka dhaceen waa nala ka qaato waa wada dhiiblay dhacdadii dhacday waa ka soo heshiinay amba dhiig ha ahaato ama wax dhuma ha ahaato amba dhaawac ha ahaato amba dhimasho ha dhaqaato waa ka soo dhawo isaga soo dhawaadna qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ururka haweenka gobolka iyo gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay goobta dadkii xaaladhalay aan ka noqonay godkaan aan ku shubno aanna heshiina wuxuu taga soo noqa maayan xafallah wamaa salafa wixii naga taga waa naga tagana wax damaan ka fikirna yidhi ayagana aad iyo aad aan ugu mahad celinaa haddii sidaas aad ku heshiiseen ikhlaasou ilaahay rabaa camalka ilaahay wuxuu dhahaa liyabluwakum ayukum axsanu camalan ayuu dhahay camal liwajillaahi loola jeeda uu ilaahay rabaa si mahauna lagu kala tago aan ahaynuu rabaa haddii aadan sujuudda ka kicin amaalka ilaahay gudama kartid annagan waa u mahadcelinaynaa sida fiican oo quruxda badan ee heshiiska ay u qaateen waa midaa ku faraxnay alxamdulilah maanta iyo shalay iyo daraad way kala fiican yihiin odayaasha dhaqanka maasha allah oo lasoo xulay oo ka qayb qaatay nabadda heshiiska dhacay aadaan ugu faraxsanahay salaan kadib maanta waxay noo tahay maalin aad u qiimo badan intaanoo dhan waxaan u joognay toban maalin ku dhow in labada beel ee walaalaha ah ee ku abtirsada gobolka shabeellaha dhexe colaaddii dhex taalay maanta inay soo gaarto meel aad u fiican nabad iyo reereyn aan ku fadhino waxay noo tahay muhiimad gaar ah in dhiiggii walaalaheen iyo dhibaatadii iyo wax kastaoo dhici lahay maanta meeshaan lagu nabdoobo waxay noo tahay sharaf gaar ahay noo tahay gudoomiyaha degmada raagaceelle cumar cali ayaa u mahadceliyey odayaasha dhaqanka labada dhinac ee qaatay heshiiska afgaradka waxaa ilaahay mahaddiisa dhibkii kala gaaray walaalaha meesha fadhiyo oo ahaa mid aad u baaxad weyn inuu maanta noo soo dhammaaday si wanaaga oo niyadsamiya oo kalgacayla oo walaalnimaana noogu soo dhammaaday waxaan uga mahad celinayaa akhyaarta labada beelood ee dirirtu dhex martay doorka wanaagsan oo daacadnimada ah oo ay arrintan ka qaateen ama ay u maareeyeen waa uga mahad celinaa xildhibaan cabdiraxmaan gacal iyo xildhibaan geedi oomane oo kasoo kala jeeda deegaanada dirirtu ay ka dhacday ayaa dhankooda waxa ay soo dhoweeyeen heshiiska hordhaca ah ee la gaaray xaqiiqatan maanta waxaan joognaa meeshii ugu farxadda badneedaan joogna waxaan dhihi karnaa sababtoo ah laba qaraabo oo walaal ah oo wiil ah ayaa intay gacantoodu isgaartay inta iyagu isu naqdeen ay wax kasta iska soo cafiyeen waxa dhimanna waa yaryihiin farxad ayay noo tahay haddii aan nahay maamulka xildhibaanada ama gudoomiyaha gobolka iyo degmooyinka iyo dhammaan duubabka dhaqanka
haddii aad xeer hoosaad suubsataan oo aan diinta wax u dhimayn wax ceeb ah ma laha marka waxaan rabaa qof walbo khiyaariyan iyo nidaam horta islaaxa baynannaas waaye waa ka mahad celinaa wakhtiga badan oo aad usoo horteen danihiina aad usoo baabi'iseen ka maamul ahaan waa ka mahad celinaynaa adeero jiro walaalo jiro iyo diyaal jiro laakiin waxaan rabaa dadaalku in lagu sii daro imaam daahir imaam maxamuud ayaa odayaasha dhaqanka uga mahadceliyey heshiiska ay qaateen waxaana uu sheegay in la samayn doono kulan ballaaran oo bulshada laysugu keeni doono odayaasha dhaqanka labada beelood oo labada nabadoon uga horeeyaan waxgaradka waxa ay iska soo dheheen walaalnimada ay isugu sabreen waxa ay isu ahaa jireen isuna yihiin darisnimada ilaahay ka dhigay ay ku sabreen aqoonsadeen isugu tanaasuleen go'aanka ay noo keenay ay ku heshiiyeen waa uga mahadnaqaynaa waa uga mahadnaqaynaa waa uga mahadnaqaynaa waana guddoon intaas kadib abgaal ismaam hadduu heshiiyo haddii gacanta isgaarto waxa ku xiga waxaa waaye in waaqdhaacin la bireeyo haddii alla idmo dadkii dhallinyarada ahaayoo gacantoor isgaartay ayagoo hubla'aana leesu keeno la keeno geel la keeno la shiro waxa noo haray waa middaas dadkii ilmaqabatada ahay haddii ilaahaynu dhammaantood leesu keeno sidaas lagu fayaabaado kabacdina inta dhiman aan dhammaystirno gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe mudane axmed meyre makaraan ayaa odayaasha heshiiska hordhaca ah ay gaareen waxaana uu sheegay in muhiim ay tahay in laga wada shaqeeyo nabadda
kaasi wuxuu ah waryahay gobolka shabeellaha dhexe mahad axmed kuwaara oo warkaasi gobolka shabeellaha dhexe inooga soo diray kolka hore aan sidan kugu sheegay maasan heene ee shabeellaha hoose sudaana warbixintaas ayaa u dambeysay warkii oo ah barnaamijka wareegii wararka afar labaatanka saacadaad ee dalsin magaalada muqdisho barnaamijkan geysintaa kulan doona sidaasi nabadgelyo